Arday baratay akhris qoraalka isla markaana ka aflaxday dugsiga wadajir ayaa munaasabad qalinjebin ah loogu qabtay magaalada Jubilee. Munaasabada qalinjebinta ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka dugsiga, waalidiin, macalimiin, bahda waxbarashada iyo mas'uuliyiin ka socotay Jubilee. Roda Cali maamulaha dugsiga wadajir ayaa ka warbixisay ujeedka loo qabtay munaasabada iyo heerarka uu soo maray dugsiga.
saddex iyo labaatanka ardayanba dugsiga wadajir fasalka koowaad insha allah hadduu rabo idmo sanadka dambe hadduu ehlina gaarsiiyo waa ka tilmaamanaan doonaan ardayda kale iyagu de waxay sii barteen waxay sanad baranayeen bay dheeryihiin ardayda kale waxaa sanad dhan la barayey iyo ardayga dheeryihiin oo ah inay macalinka dhegeystaan inay kursigan ku fadhiyaan inay wixii sabuuradda lagu qoro ay ka qoraan wixii awaamira macalinka inay dhegeystaan koowaad ilaa sideedaad waxay wasaaradda waxbarashada ku wareejisay dowladda hoose ee degmada gabiley ayaa ka mas-uula dadaalada aad arkaysaan iyo eh, horumarka aad aragtaana waxaan uga mahad celinaynaa oo gacanta ku haya eh, dowladda hoose ee degmada gabiley Qaar ka mid ah marjarabtii ka soo qayb gashay munaasabada ayaa bogaadiyey.
waxa weeye maanta ay noo saacad noogu soo goyeen waalidka waxaan leenahay khayr allah na siiyo waxaan leenahay maamulka khayr allah na siiyo waxaan leenahay macalimiinta khayr allah na siiyo sidaa aan dhinacay ugu wada joogno waxaan kabaryay inaan insha allah dalin bedelashadooda macalimiinta ku soo tabcay tacabkooda sidii looga qadarasa miisaanka xasanaadka iyo kanaa ugu daro Dufcadan waa dufcadii koowaad ee dugsiga wadajir tan iyo markii la aasaasay.